habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband
xaalada degmada jallabsi aad bay u degan tahay waxaa maanta duurnimadii si buuxda ula wareegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midooda africa ee amisom oo iskaashanaya
kaasi wuxuu ahaa goordhow ayaynu maqli doonaa warbixintaasi laakiin marka hore qodobada ay noo soo socda ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka sida weynu yaqaana amiirka cusub ee xarakada al-shabaab ururka al-shabaab waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ninkii taxan adduun soo rogay iyo kii ka tilinayay oo toban kunoo shay habeen tuhun la-aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaaraha wakhtiga taynu aragnaaye codkaas aad maqlayseenna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja oo ka mid a barnaamijyadaad maqli doontaan haatanna qodobada warka ugu doorka roon haddii aynu gallo
dowladda soomaaliya ayaa weli ku jirta heegan kadib markii ururka al-shabaab shalay uu ku hanjabay inuu u argudayo hogaamiyahoodii axmed cabdi godane oo lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka shabeellada hoose ururka al-shabaab ayaa shalay xaqiijiyey geerida axmed cabdi godane waxayna sheegeen inuu la dhintay laba qof oo kale oo ka tirsanaa ururkaasi mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyaguna geerida axmed cabdi godane hore uu xaqiijiyey maalintii jimcihii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa isna v o eda u sheegay in dowladda soomaaliya ay gacan ka geysatay ogaanshaha halka uu ku sugan yahay axmed cabdi godane iyo weliba go-aankii lagu dilay mas-uuliyiinta soomaalida ayaa tan iyo xilligaasi waddanka waxay geliyeen feejignaan dheeri ah iyadoo wasiirka arrimaha gudaha khaliif axmed ereg uu sheegay maalintii sabtidii in laga yaabo in kooxda ay qorshaynayso weeraro aargudasho ah oo lala beegsado goobaha adeega dadweynaha dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in xilkii laga xayuubiyey agaasimihii hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo xilkaasi loo magacaabay laba bilood ka hor dowladda soomaaliya faahfaahin kama bixinin casilaadan degdega ah ee lagu sameeyey agaasimaha waxaase war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in lagu go-aamiyey kulan degdeg ah oo uu maanta yeeshay golaha wasiirada ee soomaaliya
milatariga maraykanka ayaa ballaarinaya ololaha ka dhankaa kooxda daacish iyadoo afar gantaal oo dhinac cirka ah xaddan maanta lagu riday kooxdaasi daacish meel ay uga sugnaayeen agagaarka biyo-xireenka xadiida ee waqooyiga dalka ciraaq mas-uuliyiinta maraykanku waxay sheegeen in ciraaq ay hadda gacanta ku hayso maamulka biyo-xireenkaasi oo ah kan ugu weyn ee biyaha iyo awoodda korontada dhaliya xogayaha difaaca ee maraykanka jack hegel oo ka hadlaya dalka georgia ayaa sheegay in biyo-xireenku uu yahay mid ahmiyad leh madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa raadinaya inuu abuuro isbahaysi caalamiga oo la dagaalama jihaadistayaasha wuxuuna sheegay inuu maalinta talaadada ula kulmi doono hogaamiyaasha kongreska si uu u helo aragtidooda ku saabsan sida ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo khatarta kooxda is waxa uu qorsheynayaa madaxweyne barack obama in mowduucaasi uu kala hadlo maalinta arbacada ah ee soo socota kongareska ka hor inta aan la xusin sanad guuradii koob iyo saddex iyo tobnaad aan dhehe ee kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii sebtembar ee sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo kowda dadka degan magaalada doneski ee ku taalla dhinaca bari ee dalka ukrain ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa hub culus oo ka dhacaya agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kaasoo dareen cabsi ah ku abuuraya heshiiskii xabadjoojinta ahaa ee dhinacyadu isla gaadheen maalintii jimcaha iyadoo u muuqata in heshiiskaasi qarka u saaran yahay in uu burburo afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee ukrain ayaa sheegay in kooxaha mucaaradka ah ee ku sugan magaalada doneski ay u muuqato in ay isku dayayaan inay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaana garoonka diyaaradaha gacanta ku haya ciidamada dowladda ukrain sidoo kalena mas-uuliyiin ku sugan magaalada mariobol ayaa sheegay maanta oo axad ahayd in qof dumar ahi ku dhima islamarkaana saddex qof oo kale ay dhaawacmeen kadib markii ay soo cusboonaadeen israsaaseyn xalay ka dhacday magaaladan dhimashadan ayaa noqonaysa qofkii ugu horreeyey ee shacab ah ee dhinta tan iyo intii heshiiska xabad joojinta ah la isla gaadhay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america sidii aad warkaba ku maqlayseen ururka al-shabaab ayaa ku dhawaaqay shalay in sheekh axmed cumar abi cubeyda uu yahay amiirka cusub ee xarakada kadib markii duqayn toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii ururkaasi axmed cabdi godane axmed cumar abi cubeyda waxa uu horey al-shabaab ugu qaabilsanaa gobolada baa iyo bakool dhowaadna waxaa laga dhigay madaxa guddoomiyaasha gobolada ee ururka al-shabaab haddaba maxaynu ka naqaanaa amiirkan cusub khadka telefoonka kismaayo ayaan kula xiriiray